ibrahim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta fayla hamiin fayla ka dhowaada warka hamiinamayda adda warsana qodobadaisin ka dheegi doontan haddii ilaahayara intuuna ku guda jarna iyo walibaa ku mide magaalada baydhabo ee xarunta gumeeldiirka ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba kabadahaya dhammada sananka dambey tibilaanta nolol maalmeedka kuweydisawa shaqada hoogsiga ee farsamada isbedalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo la jiifiyey ku dhowaad tumishan qofa oo horadiday shuwanbiyoodka hilalka guda jara waqti kuleelaga maamulka magaalada beledweyne oosoona kuqayla dhaamaya xaalada xalista eh ku dhalatay udurkaasiitiya shuwanbiyoodka sheekh shaakar oo dowlada federaalk ee soomaaliya ka eedaya inta galmudug iyo hangwada al-shabaaba madawiinaga farmaajo oo sodeeri magaalada asmara diiwaangelinta musharixiinta ee madaxtinimada galmudug oo geegyeeg ee kayti akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singayton hamiignamadan intuuna ka guda jarna warka hamiignimo iyo waliba ku mida muwaadiniinta israa'iil oo la ogolaaday intiyo safaran sacuudiga iyo weliba madaafi ilka weeraray safaaradda maraykanka ee bakhdaada
wartan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj wartan media network
akhyaaraya hamiignimiya bahayto isniin talaadaniya hahooyda hayta taariikhdan iyada ka toosanta labaatan iyo todobada bilo koowaad ee januari sanadka lamada kun labaatanka intaasi weliba yohayana qodobadii warkaana hamiignama hatana ka dhawaada sogii faahfaahsana kabilaawno akhyaara sidiisin warkaba ka dhegeysan magaalada baydhabo aroonta gumeeldirka maamulka koonfur galbeed iyo weliba kabadahaya lamada sananka dambeyti bilaanta nolol maalmeedka kuweydisawa shaqada hoogsiga ee dhinaga farsamada ee waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan ee faahfaahinta warkuninhaya
meelun weliba suuqa sareeroola kusuubiyow waana laka gadaw suuqan iyo weliba kashaqaysadaya dad eedan tira badan welibaana kumada bilaanta faryaamada ka shaqaysadaayan walyaabayo cunto ka sameeyan iyo weliba kumad ee sanduuqyada miisaska sariiro iyo walyaabo kale dowle isaaq maxamed ibraahim oo kumad ee bilaanta ka shaqeeyasa faryaamada yayin sheegtay iniya shaqadan iyo ka gudi jirta muddo badan waatuuyo oo arintagna ninku warmaasa
sanduuqa koyarko wiin kon dhaxaade qawiis maqaalo faridaka suu biifade anina suu biya qof garanaynaay wiinka qoso dolarka suu biya ko labaatan show labaatan soddonka suu biya malkana gadawno boqolika mauku koona saqaash soddonku ulanki la suu biya oo badan waahada shan oo badan waahada wadameen boqolika musbaar iyo waaha taawlihiisa luus oo yooda kandameeroolka rorowooda masuuqii taawlid warili gaday afar doolar damada taawlika wiili doolar damadisteleho waligalasan af lama doolar ayoon afar doolar oo biskarurta wayna gadaasa beeso oo sida boqol iyo konton sadiyo konton wayna gadaas oo bilonqooy afari konton sidoo kale gabartunyana weliba iyo kumada taa gabro ka shaqaysada suuqan sariiro yo in sheegtay ini shaqadan iyo bilowtay yo-yar oye caawiyaasi aadiye kudibniyo shaqadan sidaasa hanka gallay yo otumiilama jar e waatuuyo oo nihinsharahaasa sidiya shaqadan ka bilowday sariiro way insuubiyoorta safiitya gade alwaahiya gade musbaara gade qofka faryaamada wala insuubiyo beesasiya insuubiya gadgadeen calaa sarir warintameeha dolar alwalwiimuku helaan shan kuntum kuntum iyo shan kun wananba nasiibka walaa isku helay alkisarir haddii badata saddex boqol iyo soddon haddii yaraadan saddex boqol kugazaan aan shaqadu anoo yara umaadaha iyo barbaaradi umaadaha walaqobadaashan walanaqobaday hore haddaan aniin shaqo abuurin samee haddaan shaqaysada maamada qolshaba ku aniin qolkayaan ku haa aan horta shaqadu waa ii taw bari hadda meel kale anag hadda shaqo kuweydiyo ka deeqas islahaaba ma bajarto maaha maba aqoonsin welibaa magaalada baydhabo ka jara balaan badan oo ka shaqaysadaayan farsamooyin yaryar iyo kumaarayayan nololiyo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
isbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo waliba la jiifiyey ku dhowaad toban shan qofa oo saharadidii shibanbiyoodka iyo lalaka guda jara wakhti kulaalaga wareegana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warku milaanin ku diray in ka badan afartan qof uu soo ritay cudurka shibanbiyoodka ayaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa la tacaalaya xaalada dadka uu soo ritay cudurka shibanbiyoodka afartan iyo kow qof oo ka mid ah dadkii la keenay isbitaalka soddon iyo afar ka mid a dadkaasi ayaa jiifa isbitaalka halka inta kale ay ka baxeen doctor cabdixaliin cabdulaahi maxamed oo ku hadlay magaca maamulka isbitaalka magaalada beledweyne ayaa sheegay isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne waxaa soo gaaray bukaano badan oo lasoo dhacayo shuban biyoodka lasoo dhacayo bukaanadaas waxay soo bilowdeen habeenkii jimcaha ayay nagu soo bilowdeen bukaanada isbitaalka soo gaaray ilaa hadeertan waa afartan iyo lix bukaan ayaana soo gaartay saddex bukaan oo bukaanadaas ka mid a markii isbitaalka emergency la keenaba hore ayay ka dhinteen keenayna waxaa waaye xaafaday aad iyo aad ugu soo daaleen oo ugu soo fuq baxeen intii waddadii lasoo wadayna waxaa waaye tii ilaahay ayaa maxayd ku timid toban bukaan oo bukaanadaas ka mid ahna alxamdulillah way noo ficnaadeen dhakhaatiirta gobolka hiiraan oo iyagana dadaal fara badan maxadsaalka la wado oo la shaqaynayo iyo ururka w h o oo iyagana maxay ahayd qaybtooda maxayd sambalka iyo waxaad qaadaan oo rabid resbit teamka loo yaqaano ayaa aad iyo aad noola shaqaynayo isbitaalka maxayd wux uu maanta uu kusii socdo isaga maxay ahayd wixii loo keenay fatahaadda loogu keenay daawooyinkii loogu keenay haddii shuban ay yimaadaan ayaa yaallo oo ilaa hadda aan wax kusii wadnaa laakiin haddii ay intaan kees kasii bataan waxaa imaan doonto inay daawadii ay maxay ahayd ay nagu yaraato sidoo kale maxay ahayd waxaa loo baahan yahay tiimamka caafimaadka ee dhakhaatiirta ah ee aadaya hadda tuulooyinka aadayo isku diyaarinaayo ayagana wuxuu u baahan yahin daawoyin ay qaataan oo buka waxyaabaha tuulooyinka laga soo sheegaayo aad iyo aad ay la aadaan taasna ma haystaan ayaguna ma haystaan oo dhinankacaas waxay u baahan yihin kaalmay u baahan yihiin marka hadda waxaan haysanno waxaa waa kaalmadii naga soo gaartay w h o naga soo gaartay xilligii fatahaadaha ayaan hadda kusii wadnaa xaafadaha magaalada o dhan waa laga wada sheegaya iyo tuulooyinka webiga jiinkiisa ee magaalada u dhow oo maxayd noogu dhow aad iyo aad uga imaanayaan bukaanada daktar saleebaan cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka hiiraan ayaa tilmaamay in shubanka uu dilaaco xilliyada kulaylaha asigoona ugu baaqay dadka ku nool magaalada beledweyne inay ka fogaadaan biyaha wasaqda ah oo ay cabbiyaan maanta waa maalinta saddexaad oo shubanbiyoodka aan hawshiis ku dhex jirno isbitaalka magaalada beledweyne alxamdulilah ilaahay baa ku maadsan bukaano badan aana soo gaaray oo aad u dhibaataysan laakiin inta badan hawshoodii mataqaana dhakhaatiirta isbitaal ka shaqayso iyo kuwa gobolka joogo oo dhan looma kala harin hawshaas way socotaa annagoo iskaashanayno dhakhaatiirta magaalada joogta iyo kuwii istaalka horu joogay wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wixii oo maxaan ku rahdaa health background leh annagoo iskaashanayno waxaan xoogga saarnay in dadkan loo shaqeeyo dadkan waxay naga soo gaarayaan xaafadaha afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyo tuulooyinka ku dhega si aan marka dhibaatada loo yareeyo waxaan samaynay waxaan dirnay dad badan oo mataqaan maxaan ku rahdaa dhakhaatiir aan u dirnay tuulooyinka qaarkood si ay xog noogu keenaan meelaha dhibaatada ka jirto hadda waxaan ku gudi jirnaa in aan meelaha fogfog oo anaga hadda maxaan ku rahdaa dadka aysan ka iman karin inaan u dirno tiimam mobile teams aan u dirno dhakhaatiir ay hogaaminayaan si problemka loogu xalliyo meelaha ugu badan ama loo soo refer gareeyo istaalka loo soo gaarsiyo dadka qaar yani ilmaha guryaha lagu haya way dhimanayaan waxaa leeyahay way dhinteen intaasaa ku dhimateen tuulo heblo intaasaa ku dhimatay marka waxaan samayn doonaa insha allah bilahi ma wacyigelin iyo shaqadii wada socoto waxaan u baahannahay marka hadda waxaan haysanaa human resources waxaan haynaa dhakhaatiir iyo nurses iyo intaba hadda diyaar waaye oo waan helaya waa arkaysaa bukaanada hadda soo soo dhexayaan si aan ugu tagno marka goobahooda dadka si aan ugu wacyigelino biyaha waxaan ku rahdaa wasaqaysan inay silaaliyaan yani hygiene promotionka in kor loo qaado dadka si aan u wacyigelino waxaan dirnay tiimam aan dirnay tiimamkii marka hadda supply waan haynaa hadda in ku filan ilaa iyo labadan maalmood supply aan si siino supply istaalka yala isticmaali haynaa si aan culayska ugu yaraado dadka waxaan u tagnaa meelahooda wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa sheegtay in xanuunka shubabiyoodka saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen toban caruur ah xaafadaha magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee hoos yimaada daktar qorane maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa sheegay xaalada ka soo korortay guud ahaan degmada beledweyne iyo mataqaanaa magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda tuulayaasha oo saddex afartii maalmood ugu dambaysa soo korortay arrintaas oo ah shuban biyoodka mataqaanaa aad u saameeyey magaalada iyo mataqaanaa tuulayaasha ku xiran waxaa jirtay ka wasaarad ahaan wasaaradda oo caafimaadka inay saaka shalay assessment samaysay tagtay tuulayaal badan sida dadka tuulooyinka iyo noo sheegeen inay jiraan mataqaanaa dhimasho badan oo onsid ah markay qofka cunuga uu kusoo boodo shubanka ama qofka ayalkaaba horey mataqaanaa intay dadka oo mataqaanaa isbitaal la gaarin baa mataqaanaa ay ku dhimanaan waxaana loo sheegay tuulada toggokoy inay tageen tiimka inay saddex qofood ku dhimatay waxaa naloo sheegay inay deefow laba qofood ku dhimatay saake oo bilistiid la tegana mataqaanaa inay saddex qofood ay ku dhimatay oo mid ka mid a iyadoo la duuga markaas midkiisiiba ay u tageen tiimka meesha tagay tiimkaas oo la yidhaahdo mataqaanaa e r t oo mataqaanaa r r t regional response micnaha team tiimkaas oo mataqaanaa sheeg wasaaraddu leedahay ka guud ahaan isbitaallada magaalada iyo farmashaasha markaa soo marta waxaa arkaysaa isbitaallada brefatka inay aad ay dadku yaaleen marka laga reebo mataqaanaa isbitaalka magaalada oo asigana mataqaan buuxraafiyey hadda waxaa loo baahan yahay oo argentiga ah inaa sheeg dadkan iyo isbitaallada iyo brefatka yaal inaa mataqaanaa meel la helo c t c ah inay wash activation la sameeyo inay mataqaan task force la sameeyno waxaasoo dhan mataqaanaa in la isku dawarido haddana bukaanada isbitaalka yaal sida uu dhakhtarka uu noogu horey noogu horbixiyey ilaa afartan iyo saddex qofood toban soddon iyo saddex ayaa taala saddex qofood oon siday ku dhimateen mataqaanaa isla markii ay meesha yimideen marka waxaan codsanaynaa inaan dhammaan hay-adaha ka shaqeeyo qaybaha caafimaadka washka inaan mataqaan reactivation la sameeyo bulshadana awareness badan loo sameeyo biyaha iyo mataqaanaa webiga oo mast islaynahay waxaan water bond disease waa oo mataqaanaa webiga biyaha webiga ayaa keen laga fogaado isla wararkaasi ka guda jarna dhugunsidyaal maamulka magaalada beledweyne ayaa ku qayla dhaamay xaalada halista ku dhalatay udurka shubanbiyoodka marlamaad waraagana bashiir cabdullah cusmaan iyo ninhaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo booqday isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyey xaalada dadka uu soo ritay cudurka shuubiyoodka oo dhowaan ka dillaacay magaalada beledweyne
isbitaalka ayaan gaaray kadib markii aan maqlay oo ay caruurta ay soo riteen qaar ka mid ah shuubiyood marka isbitaalka haddii aan tagay waxaan la kulmay taqaan oo la taxaalaysay caruurtii caruurtii ayaan booqday tirada caruurta markaas halkaas ku jirta waxay ahayd afartii shanay ahaayeen oo la ii sheegay maanta kadib shan inta waa la keenay barnaamijkaana wuxuu bilowdaa layihi maalinta jimcaha ayuu bilaabay marka de takhaatiirtu waxay ii sheegeen haddii uu barnaamijkan sii socdo uu sii faafo inay dhibaato badan keeni karto marka de sidii looga hortegi lahaa iyo waxyaabahay hadda waxyaabaha ka dhimanay waxyaabaha ay haystaanna waa qabada hadalnay waxa uu sheegay inay wadaan dadaalo wax loogu qabanayo dadka uu soo ratay cudurka shababiyoodka ee ku nool magaalada beledweyne hadda waxaan isku afgaranay in beri aan marka meesha tagno gudoomiyaha wuxuu soo jeediyey in de meesha laga saaro oo meel kale oo xarun gaara loo sameeyo faranjiila loo sameeyo waxaan uga warbixiyey waxyaabihii u baahan yihiin takhaatiirta oo daawooyinkiiyo ku yar iyo tugunooyinka qaar oo hadda la sheegay inay ayagana farkooda ay culays u ka jiro dadka hadda laakiin aan soo arkay caruurta afarta xafadooda laga kala keenay weli waxay u badnaayeen barakacayaasha waxaan kaloo hataa ka wada hadalnay dadka waxyaabaha sababay ay takhaatiirta sheegeen in dadka biyo nadiif la sii jiray fatahaadii kadib waad ogtihiin oo hayaabaha ay siiyeen oo ayaamahan biyo ay qaarkood ay ka istaageen waxay keentay marka inay biyihii tubooyinka iyo biyihii weliga oo markaas biyihiisa ay sii yaraanayaan yacni waxyaabahaasa sabab u ah isla markiiba hayadaha sanfalka iyo intooyada inay biyaha sii wadaan aysan joojinin marka gudoomiyaha gobolkan hadda markaan soo aragnay barnaamijkaas wuxuu yidhi waa barnaamij yani loo bahaya inaan ka hortagno oon wax ka qabano marka hade inaan xarun kala xarun aan asaasno oo yani biri aan ka horgalno inaan wasiiteedooyin iyo waxyaan raadino waxyaabaha baahiyada hadda takhaatiirta kaale sida baabuurtii yaasitaan wax kunaydheen waxunay dheen oo marka haddii masalan tuulooyin kala aadayo ama haddii xaafadii xataa wax laga soo sheego si loo si deg deg loogu tago gurmudka loogu fidiyo waxaas oo dhan gudoomiyi waa sala fiirin wuxuu yidhi baabuurtin waa diyaarinaynaa marka biri waxaan insha allah rajaynayaa anagoo gudoomiyaha gobolka uuna horkacayo in meesha haddana aan ku noqono si marka waxyaabihii baahidii waxyaabihii kale iyo tasiilaada aan halkaas oga fududeyno waxaa lijelin karaa aan hadda aan bilaawna haddii ilaah yidhaahdo hadda waxba afarti shan aan maraynaa waxaan ilaahi ka rajaynaynaa in tira intaas ka badan aysan aysan aysan saameyn nagu yeelan ka hortag badan aan sameyn haddii ilaah yidhahdo insha allah sheekh shaakira oo soona dowladda federaalk ee soomaaliya ka eeday inti galmudug iyo hangudda al-shabaaba madaxda xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan iyo weliba uuse sheegay inta dowladda federaalk ee soomaaliya iyose qaldan iyo hangudda dhisowka maamulka galmudug islamarkaasiytina eedoonka badoonka kooyahaytee qaabka laanhuli hildhibaanada galmudug weliba uuse sheegay soo la hadlaya warbaahinta inta qaabka hildhibaanada laanhuli iyo qaabyo kuhayti inta hildhibaanadaasiiti lug u ilaaliya haa hiriirka lale ahla sunna waxa weeye baarlamaanka laftiisa doorashada qabtay ee guddoonka aada hadda sheegtay uu ka yimid baarlamaanka laysku haysta waayo oo dhan walba eedu uga socoto in la eetira waa la rabaa oo tilmaamaha lagu tilmaamayo iyo talooyinka laga geysanayo la tixgeliyo waa la rabaa waxa kaleetoo la rabaa ee baarlamaanka laftiisa dadka galmudug u heeloon inay hormariyaan oo murashaxiinta ah oo ayaku doonaya badbaadada galmudug in laga tixgeliyo dhisidda galmudug oo ay noqoto meel ay u sinan yihiin dadkii saamilayda siyaasadeed ka ah galmudug annaga inta aan u tanaasulnay bulshada daraaddeed oo dowladdu waxay waday aan u hogaansanno aan idhi balwada waa tiro badantao waa kuu tirin karnaa laakiin hal tanaasul oo dowladdu samaysay oo maamulkii soo dhoweeyo ka jiray galmudug hal shay uga tanaasulka dowladdu ma jiraan dowladda federaalka soomaaliya ka yeeli mayno mana laga aqbalahayo bulshada galmudug ka aqbali mayso cid xiriir lala shabaab ama shabaabba lagu tuhmahayo inay deegaankan madax ka noqoto marna laga yeeli maayo sidoo kale sheekh shaakira weliba hadda la qaaday intii khilaafka dhexgali ahla sunna iyo weliba madaxweyne xaafa iyo mas-uul yakuhayti dowladda federaalk ee soomaaliya waan iyo kushegayti waa kuu soo sharho arrintaasyti xaas iyo annaku inaan iskhilaafna dowladdaa ka shaqayday welina hadda waa ka shaqaynaysaa dowladdaa ka shaqaysay ayadaana waxay uga shaqaynaysana waxa weeye waxay iyadu keligeed la tahay inay meesha ka dhisto ayadii ayayna hidideeladeedii weli ku jirtaa waa arkaysaa dadkii xatan iska dhaaf xaas iyo annaka iyo waxaasoo dhan kasoo gudub saamilaydii siyaasadeed dibad iyo dalkaba isaga timid ee u timid galmudug inay wax ka badbaadiyaan maanta meesha ay ka marahayaan waad arkaysaa hal musharax oo keligiisaa dowladdu wadataa asagaasay yacni bushgaraynaysaa doorashada maamulka galmudug iyo weliba ay hiligun yay ku teegantaa khilaaf hoogan welibana hogaanka ahli sunna iyo sheegana intayo dhisaayaan maamul usub meela isla dhuusmaraabyana ku socota howlalaka dhisow galmudug sidoo kale xaafisuuna gaalaka iyo kuwada howlo doorashooyin ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba wafdihiis hogaamiyowa iyo diiray magaalada asmara meydhasiti onus wadahadal sadageesada kalawaalada doona madaxweynaha eritereya iyo weliba madaxweyne asiisi afaweeki iyo weliba ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane abiy axmed cali waraakubahii madaxtooyada soomaaliya yalika sheegay intuu kulankaasitiisu kasalaysiye dhammaystirawka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo weliba sidii lanxaqijii lahaya horumarka iyo weliba xasiloonada dowladda ee geeska afrika intii kulamadan iyo socdan iyo weliba madahadayo qiimay doonana miro dhalka tallaabooyinka laka qaaday silan xaqiijiya isku furnaadowka dhinaga diblomaasiyiinta iyo weliba isku socodka bulshada gobolka mideeyowka iyo weliba qorasho lakala dagaalamowa argagixisada iyo weliba halanhalowka aqabado ka hareeraysan iskaashiga dalalka gobolka wafdigan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku qaybgalay wadahadaladan yaa la wadaagay dhinisho dalalka eritereya iyo weliba etoobiya sida shacabka iyo weliba dowladda soomaaliyeed yaan ku go-onta adkeeyowka dowladnimadiyo iyo weliba horumarka iyo ka tillaabsadan muddadii lahadhaafi taasiiti oona iyo hoojaasa intii door muhiime yaa ku qaada korta geedisocodka horumarineed iyo weliba silan hiigsada akhyaaray surunkiisin warka ku dhugunsada haytaan weliba waa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tambay-dhaba israa'iil iyo weliba ayaa ka dhawaagdayaa markiin ka horreysay intii muwaadiniinta la ogolaado doona intiyo aan safaraan wadanka sacuudi arabiya ta'siiti oo yeeta astaantiinka dambeyti oosoo lakahagaajowa hiriirka lamada dala bahaato sacuudi arabiya yaa hati welibaya yaanan ka dhawaagne wala dhinishaya suubi doonta israa'iil iyo weliba sacuudiga malawal hiriiri oo diblomaasiyadeeda bahaato obsada lamadii oo qaban iyo hatana iiraan hatiya suubiyahaytanas dhawaadowa dhinaca kalena akhyaare sadamadaaafi iyo weliba wakhtigii dambe shalaytii la kawaaraya dhismo safaaradda maraykanka ee magaalada bakhdad ee dalkaasiti iraaqa wakaalada wararka ee e f b da iyo weliba ayaa ka warantay inta ka xukumada madaafida saytiusu kadhi maqaayadiya ka dhaha taala gudo dhismo safaaradda meelil ama kalena iyo ka dhiyo milisaasaytin ku dheerayna sidoo kale warbaahinta rotors ee weliba ayaan yaa higate ilo dhinaga ammaanka ee yaa weliba yaa sheegday inti saddexa qof iyo ka dhaawameen weliba ninagadaase markii ka horeeytay oo shaqaala ku tirsan safaaradda maraykanka dalkaasiti oo ka dhaawama weerarada nooyadan oo kale e ilaa yoneata majarta id sheegati mas-uuliyadda weerarada sayti habakhato dowladda maraykanka iyo weliba ayaa ka eedeysay ka hoda taaba asan ee iiraana oo ku dagaalamo gudada lakaasiti ee iraaqa ra-iisul wasaaraha dalka iraaqa abdel abumahadi yaa weliba usuna ku hadlay weerarkaasiti welibaan usu sheegay intiyo siis odadoonan ah falalka nooyadan oo kale dalka iraaqa waanayo sheegan intimiga kale iyo duqa ay doonaan dowlada mareykanka iyo dhinisha iraaqa weliba yaan ka baaqday intiya gudi doonta waajibaasha ee waajibaasha oo yeeta ilaaliyowka dulmaasiyiinta ee maraykanka orooga dalkaasiiti weeraradan iyo weliba ku horeeyay hano kaleed oo laka bartilmaamaysaday safaaradda maraykanka iyo weliba saldhigyada iyo roogan ciidamada iraaq iyo weliba han amerikaanka ee dalka iraaq ayaa weliba usuun hadiisu muuqda kodhatuusun galay dagaalkan dhehey dalalka iiraan iyo weliba maraykanka oo muddooyinka dambaba isu deeraya meelyankukumayti kureyda markii maraykanka duqeynsu ka dilay jenaraal qasiim suleymaani oo sumadan haya ciidanka qudus ee iiraana maraykanka iyo qasiim suleymaani weliba ka dilay meelsaaseytianku dheerayna garoonka diyaarado ee magaalada baqdaada weliba nasada oo kaleda weerarkaasiti laka dilay abumahdi al muhandas oo hogaamiyen haya koo ku mid a kahooda taaba'san ee iiraana oo ka dagaalamaba gudo iraaqa warkii kaminama akhyaaray hiluusin kula socotan idaacadda warsan ee baydhaban taninka dhonye warka waliba saartay shukri ismaaciil axmed shukri bedhaan akhyaarta oo kale dhibaataan ku mahadnage ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasin laysoo siyaay inta warkun warlamada reedon kulamana waliba sinku tabe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu amaan allah